إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahinno ayaa laga helayaa weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka galguduud iyagoona mid ka mid ah weeraradaas ku dilay shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada dalka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa degmada saakow ku qabatay shir muhiim ah oo looga arrinsanayay horumarka beeraha iyo badqabka cuntada qaar ka mid ah dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddiga ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u magacaawday gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xaradheere ee gobolka mudug ardayda wax ka barata mu'asasada alxigma ee deegaanka kuuyinbarow shabeellada hoose ayaa sameeyey bandhig heer sare ah warka dibadda nooca cusub ee korona ayaa kusii faafaya caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkoronaa iminkana u diyaargalooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo dhan faahfaahinno ayaa laga helayaa weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysteen qaybo ka mid ah mudug iyagoo mid ka mid ah weeraradaas ku dilay shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegaya in qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac leh geystay uu ka dhacay deegaan ka tirsan galguduud ee bartamaha soomaaliya jugta qarax culus ayaa aroornimadii hore ee saaka laga maqlay wadada laamiga ah ee xidhiirisa magaalooyinka dhuusamareeb ee deegaanka ceeldheere goobjoogayaal ayaa laga soo xiganaya in qarax miino uu haleelay gaari nooca dagaalka ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ilaa shan iyo toban askari dhinaca kale iska hor imaad culus ayaa laga soo sheegaya deegaanka bacda oo hoostaga degmada cadaado ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka bacdo iyagoo halkaas kula dagaalamay askar ka tirsan maamulka galmudug waxaa ilaa iyo hadda aanan la ogeynin khasaaraha ka dhashay iska hor imaadka ka dhacay deegaanka bacda oo hoostaga magaalada cadaado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollo kala duwan tafaasiil warkaas ku aadanna waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban haddii aynu ka hormarno dhanka jubbooyinka rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ku yaala deegaanka buulaguduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray weerarkan ciidamada lala beegsaday shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin buundada degmada rag ka tirsan mujaahidiinta ayaa beegsaday ciidamada ku sugan buundada jannaale kuwaas oo halkaa ku wehelinaya ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya dhanka gobolka banaadirna guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsatay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda xaawo casir ee degmada kaaraan waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa ku qayilayay waxaana uu dhaawac soo gaaray ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa degmada saakow ku qabatay shir muhiim ah oo looga arransanayay horumarka beeraha iyo badqab warbixintaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasiim shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada waxa uu ahaa shir si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hormuudka beeralayda ee wilaayada jubbooyinka degmo walba oo ka mid ah jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa ka socdayay dad beerqodato ah oo khibrad leh mudasha shirka oo ahayd degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa kale oo soo xaadiray mas-uuliyiin uu ka mid yahay waaliga jubbooyinka sheykh maxamed abuucabdalla culimmada odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dadka xirfadaha daneeya sheekh maxamed abuucabdalla waaliga jubbooyinka oo ka waramaya miisaanka shirka marka la eego dadka ka soo qayb galaya ayaa waxa uu yidhi ilaahay subxaanaه watacaala ayaan uga mahadnaqaynaa na soo waafajiyey munaasabaddan qaaliga ah ee looga hadlayo horumarka beeraha iyo badqabka cuntada waana kulamo soo socday maalmihii lasoo dhaafay dowrad ay qaateen iyo duruus kala duwan ay qaateen beeraleyda wilaayada jubbooyinka jubbada hoose iyo jubbada dhexe min laga soo bilaabo goobweyn jamaame kamsuuma ilaa ay meesha ugu dambaysa wilaayada salag le dhammaan waxa meesha ku kulansan waa beeralaydii mas-uuliyiintoodii guddoomiyaashoodii degmooyinkaasoo dhan iyo raggii aqoonta u lahaa beeraha sheekh abuucabdallah ayaa intii ay socotay kelimadiisa waxa uu dhiirageliyey beeralayda isagoo kula taliyey inay ka fogaadaan caajiska waxaa jira waxa la yidhaahdo tawakul iyo tawaakul in ilaahay la tala saarto waa bannaan yahay laakiin tawaakulka waa xaaraan weeyaan qofka asbaabta inuu ka tago gacmaha isdul saarto uu yidhaahdo waxa weeyaan araa maa'an wabii cadashun shadiidun biyaan arkaa buu yidhi oon daranna waa hayaa laakiin laa sabiila ila alwuruudi maba aadi karuu yidhi waa nin waxaa la sheegayey webiga kor taagan biyihii ay ka buuxaan salaatu istisqaa tukanaya sax ducadu waa loo baahan yahay laakiin tawaakul baa kugu jira dacfi baa kugu jira ilaahay tala saaro waxa weeyaan biyahana la soo baxa shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada ayaa waxaa aad looga niqaashaya caqabadaha haysta wax soo saarka iyo sida lagu horumarin karayo qof walba oo ka mid a kasoo qaybgalayaasha waxa uu dhiibtay talooyin dhaxalgal ah xasan maxamed xasan oo ka mida guddiga beeralayda bu-aale ayaa waxa uu soo jeediyey talo ku aadan waxyaabaha lagu horumarin karayo beeralayda waxaa kaloo lagu horumarin karaa beeraha waa in la kordhiyaa waraabinta beeraha annaga hadda shakhsiyan animatoora ii saaran lix sanana ma kicinin damba kama lahaynba laakiin inta yaroo goowaabinta hadda dhacday alxamdulilah matoorkii waa la kiciyey ummad badanna waa anface waa in beeraha waraabinta dadka la baraa si looga kaaftoomo in ama hay-ado ama meelo kale la raadsado shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada waxa uu socday laba maalmood oo xidhiidh ah marka laga reebo lix maalmood oo ay dowro qaadanayeen beeralayda waxaana uu maalintiisii koowaad ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan qaar ka mid ah dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddiga ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u magacaabday gurmadka abaaraha tafaasiil ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise dadkan oo warbaahinta islaamiga ah kala socda dibadda iyo gobollada waddanka ayaa aragtiyo ka dhiibtay guddiga gurmadka ee habeen hore shaaciyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere waxay sheegeen in guddigan uu ku soo aaday xilli muhiim ah iyagoo muujiyey in cidda keliya ee waxqabadka dhabta ah u haysa bulshada ay yihiin mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas iyo aragtidooda ragga meesha loo saaray maasha allah aad baan usoo dhaweynayaa waa rag ma arkaysaa cajiib ah sheekh cabdulaahi geedi iyo sheekh xasan yacquub iyo iyo ma arkaysa sheekh axmed balli iyo macnaha waxa weeyaan ilaahay ha ku caawiyo ilaahay ha ku asturo waxaynu leenahay macnaha sheekhii shaclo dheer baa sheegay sheekha ayaa dardaaran wixii dardaaran aa bixiyey waa kii yiray dalka aad ka dhalatay iyo dadka aad u dhalatay iyo mid la yiri danta u tale dibindaab iyo ka ogow duco iyo xasuus iyo duug aad ka dhexashidee xilka daacad ugu hay haduleyni gaarsii meeshii daraadeed u galeen dagaalkii diifta kulka lahaa marka intaas baa ku filan xarakada mujaahidiinta aad iyo aad aan usoo dhaweynaya maasha allah waxaan leeyahay abaaraha rabbi ha naga bixiyo rabbi maxaan ku dhahay roob ha inoo keena abaarta naga bixiyo inta maxaan ku dhahay maanta muslimiinta caawinaysa oo maanta ta garab gelayso oo wax u horeyso naf iyo maalba u horeysan waxaa leeyahay garabkooga allaha galo mujaahidiina garabkooda allaha galo waxaan ku dhiirigelinayaa mar walba inay dadaalaan oo ilaahay ay ka cabsadaan garabkiina allaha galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore ku dhawaaqday guddi ka kooban toddoba xubnood iyadoo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali dheere oo bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddiga iyadoo laga duulayo xaaladda jirta ayaa waxaa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray ugurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban toddoba xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdulaahi macallin geedow waxaa xubno ka ah sheekh maxamed balli nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh xasan yacquub iyo rag kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatankii guddi u samaysay abaaraha kaasoo howlo taariikhi ah qabtay waxaana lagu xasuustaa xeryihii aale yaasir iyo sidii ay dadka u caawiyeen wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xaradheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug warbixin ku aadanna waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xarardheere dowradan ayaa loo qabtay in ka badan laba boqol oo ruux kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowrada ayaana ka warramay daruustii ay ku qaateen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin dowro ayaa naloo qabtay annagoo ah bulshada qaybeeda kala duwan ku dhaqan gobolka mudug khaasatan degmada xarar dheere dowladaas waxaa layidhaha magaceedu saabansayd waxyaalaha casharada ka baxay oo aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah towxiidka nawaaqidul islaam mafhuumul cibaada addahaara aada iyo aadaan uga faa'iidnay anagoo ah gabdhaha ku dhaqan degmada xaradheere meeshaan waxaa noogu soo gabangaboobay dowro dowrada waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida towxiidka oo kale iyo shirkiga iyo dahaarada salaada iyo dahaaradeeda ee islaaxul buyuut sida tarbiyatul awlaad oo kale alla subxaana watacaalaan ku mahadinaynaa allahaas oo noo suurtageliyo dowrada min bilaaw ilaa dhammaad alla subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco duruustii aan dowrada ku qaadanay alla subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeena si dhaba mid u gasha nooga dhigo sidoo kale waxay walaayada mudug ka codsadeen in loogu soo celceliyo dowraadka nuucan oo kale ah oo kor u qaadaya heerkooda aqooneed marka aad ayaan usoo dhaweehaynaa marka waxaan leeyahay dowladaas oo kale aadana lakugu soo celisho insha allah sidoo kale waxaan codsanaynaa maktabka ka codsanayna insha allah iyo wilaayadaba dowraadka nuucan oo kale ah in naloo soo celcelisho insha allah waanu ku faraxsannahay bidhaawgeeda iyo dhammaadkeeda inta walaayada mudug ayaa dhowr jeer oo hore qabatay dowraad nuucan oo kale ah kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga bulshada ardayda wax ka barata mu-as-asada al-xigma ee deegaanka kuuyinbarow shabeellada hoose ayaa sameeyey bandhig heer sare ah bandhig cilmiyeedkan oo ay sameeyeen arday wax ka barata mu-as-asada al-xigma faraceeda kuuyinbarow ayaa ardayda waxay kusoo gudbeen qayb ka mid ah maadooyinka ay ka barteen mu-as-asada waxaana ka mid ah maadooyinkaas luqadda carabiga iyo qawaacidul imlaa ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda barataa luuqadda carabiga ayaa soo jeediyey xiwaar muujinaya sida ay u barteen ku hadalka luuqadda carabiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu masmuk ismii asmaa wa anti ismii iqra undur ila lowxa iqra iljadwal daraasi الدراسة خمسة أيام في الأسبوع نعم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء العطلة يوم الخميس يوم الجمعة اكتب المواد الدراسية الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضية والعلوم والحس والحاسوب متى تبدأ الاختبارات؟
في شهر شعبان ومتى ينتهي العام الدراسي؟
في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله العطلة طويل بدأت الحصة هيا بنا إلى الصف هيا بنا sidoo kale qaar ka mid ah ardayda baratay qawaacidul imlaa ama khadka carabiga ayaa iyaguna soo bandhigay qaar ka mid ah duruustii ay qaateen alhamsatu hamsadu xarfun xarf waay saxiixun ee saxiix ah yaqbalu xarakatin xaraga ayay aqbalsaa yursam waa lagu qoraa yursam waa lagu qoraa leh calaa shakli ra'sin caynin caynka madaxiisa hore ayuu agtahay haakadaa sidaan oo kaleta درس ثاني تكتب الهمسة تحت الألف إذا كانت الهمسة مكسورة haday tahay mid hoos dhigan fa inahaa yatursam waxaa lagu qoraa taxta alif alifka hoostiisa lagu qoraa mitla ibraa iclaam iqlaaq إتقان إخلاص إسراف إسلام إنذار إحسان إذا كانت الهمزة آخر الكلمة هذه أي همزة بش آخر الكلمة فأحيانا مرمر تكتب والله قرأ مفردا كلجد أيا القرأ وأحيانا مرمرنا تكتب والله قرأ على الألف ألف أيا السارة وأحيانا مرمرنا تكتب على الواو واو أيا القدر القرأ وأحيانا تكتب مرمرنا على الياء ياء أيا القدر القرأ mu'asasada alxigma oo ah madraso ay si gaar ah wax ugu bartaan haweenka muslimaadka ah ayaa soo saarta dumar bulshada ka xaqabtiri waxyaabo baahi weyn loo qabay halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan nooca cusub ee cudurka corona ayaa kusii faafaya caalamka hay-adda w h o ee taabacsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada kiisaska omicron adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay ay korortay toddobaatan iyo kow boqolkiiba iyagoo dalka ugu daran u yahay maraykanka halkaas oo xanuunadu ay kusii kordhayaan boqolkiiba boqol iyadoo omicron oo u muuqdo mid aanan darneen marka la barbardhigo dalka gaar ahaan kuwo la tallaalay ayaa lagu yiri warbixinta laga soo saaray faafitaanka xanuunkan sida noocyadii hore omicron wuxuu isbitaalada dhigayaa islamarkaana dilayaa dadka xaqiiqdii kiisaska tsunami waa ay badan yihiin waana kuwo deg deg badan taasina waxay culays saarayaan hanaanka caafimaadka guud ahaan dunida ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday w h o omicron ayaa waxaa la sheegayaa in xitaa uu ka dhaco dadkii la tallaalay ingiriiska ayaa diiwaangeliyey shalay oo khamiis ahayd boqol toddobaatan iyo sagaal kun toddoba boqol konton iyo lix kiis iyo laba boqol soddon iyo kow kun oo dhimasho ah iyo laba boqol soddon iyo kow kun oo dhimasho ah isbitaalada intooda badan waa ay ciirciirayaan waxaana ka jira xaalad halis ah warkii od kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa